waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysa iyo halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka cayaar dhasum weli waxaan ku guda jiraa barnaamijkani ku saabsanaa kurgulidda xaaladda waxbarashada ee degmada cegaag haatana dhegeystayaal waxaan ku sugannahay dugsiga hoose dhexe ee degmada cegaag waxaana halkaasi wareysi shabakada wararka ee dhaskum kala yeelatay ku saabsan xaaladda waxbarashada gobolka degmada cegaag maxamuud faarax jibriil oo oo lagu naanayso garaar cegaag dhadkum ayaana weydiisay inuu bal faahfaahin naga siiyo xaaladda waxbarashada dugsigan hoose dhexe ee degmada cegaag halkan waxaan kusoo gudbinayaa warbixin kooban oo ku saabsan dugsiga hoose dhexe horseed cegaag ugu horreyn dugsigu wuxuu ku fadhiyaa dhul dhan boqol mitir lagu dhuftay siddeetan oo u dhiganta siddeed kun oo mitir square dhismihii dhismaha qolalku waa siddeed qol iyo hal xafiis iyo laba berkadood iyo afar suuli oo ay dhiseen jaaliyadda beesha iyo hay-adda hay-ad samafala oo ka socotay maamulka somalilan dugsiga waxaa dhigata arday tiradoodu dhan tahay laba boqol iyo afar iyo labaatan arday oo oo kala ah siddeetan iyo kow gabdho ah iyo boqol afartan iyo saddex wiilal ah waxaa dhigta waxa waxay waxaa dhigta waxay kala dhigtaan lix fasal oo kala ah laba fasal oo koowaad ah laba fasal oo labaad ah hal fasal oo saddexaad ah hal fasal oo afraad ah waxaa kaloo dhigta saddex fasal oo dugsiga dadka waaweyn ah oo tiradoodu dhan tahay boqol iyo soddon oo kala ah toddobaatan dumara iyo lixdan ragga waxa waxaa wax ka dhiga macallimiin tiradoodu dhan tahay lix macallin iyo maamule oo ka dhiga maadooyinka kala duwan sida xisaab science soomaali carabi diin english iyo cilmi bulsho agabka dhigista waxaa naga caawiya maamulada baahiyaha ka jira dugsiga ardayda boqolkiiba konton waxay ka yimaadeen baadiyi maxamuud faarax maxamuud faarax jibriil waxaad sheegtay in iskuul ka kooban yahay sideed qol dhawaan waxaan la soconaa inay horay ay jirid deegaanka lagu horgeliyay iskuolka ka koobnaa afar fasal yaa lasi kale oo idi yaa idin gacan siiyey
waxaa naga gacan siiyey jaaliyad waxaa naga gacan siiyey hay-ad maraykana oo ka socotay maamulka somaliland n horumarka waxbarashada la gaaray tan iyo intii iskuolka la furay oo muddo hadda hal sana furnaa maxaad nooga sheegi kartaa oo dhinaca arada haaten waxyaabaha aad leedihin ardadii faa'iido way heshay ama deegaanka cegaagba waxbarashada ardaydu waa sidee aqoontooda iminka
aqoontoodu aad bay u sarreysaa waxaa ugu sarreeya fasalka afraad baahidu inta intaana waa ardadu waa soo kordhisa ha ahaato dadka waaweyn ama ha ahaato da-yartaba waxaan iminka noo muuqda in in ardadu ay qaarkood fadhiyaan ay ku fadhiyaan sibirhka iyo qadiifadana ay uga ay uga sarreeyaan maxaa keenay ayaa la is oran karaa arrimahan makuraastii baa idinku yar baahiyaha intaa leeg made iskuolku maxaad u kala weyda dhinaca galaasida ama miisaasti ama kuraastii
iskuolku wuxuu iskuolku waxa ma laha kuraas miisas iyo qalab xafiiskaba iskuolku wuxuu kaloo u baahan yahay gidaar sare oo ma laha gidaar sare wuxuu kaloo u baahan yahay light sida motor si si si looga caaw si uu nooga caawiyo horumarka waxbarashada dadka waaweyn iyo daayartaba
marka waxaad u baahan tihiin qalab la yaraa iyo kuraastii si dadka habeenkiina ay waxbarasho dadka waaweyn hay u helaan ha waa uga baahanay waa u baahanay waxaanu kaloo u baahanay ardada iskuolku waxay boqolkiiba konton ka yimaadeen miyiga waxay u baahan yihiin feeding ama bordam ha ha ha dhamaystireen jaaliyadda beesha ama ha ha uga raadiyeen hay-adaha samafalka idinku macalimiintiina dhinaca maamulada xaggee ka heshaan textbooka ama iskuolka waxyaabaha lagu dhigasho tamaashiirta bugaagtii oo kale waxyaabaha ayaa idin gacansi ka siiya
waxaa naga gacan siiya maamulada
dhinaca musaaraadka wax xiriira ma kala yeelateen somaliland ama wasaaradda waxbarashada puntland ama tan wasarada waxbarashada somaliland ha ahaato wax xiriira ma iskuulladan iskuolkiina hadda maamulada xoogaanka ka tahay wax xiriira ma la leeyahay ado xiriir waa leenahay laakiin weli waxna soo gaadhay ma jiraan rajeyna dhaqso
codsi ma u gudbiseen si maamul labada maamul ay idinku qabtaan waxbarashada idinka tiyan lahaayeen
ya wax codsiya ma u gudbiseen si macalimiintii laydinku tiyan lahaa wa waa u gudbinay wa waana waana rajeynayna hadda mustaqbalka dambe
maxaa la is odhan karaa mar haddii adigu aad tahay maamulka xogeenkii iskuolka maxaa la is odhan karaa ayaa idiin soo kordhay oo idin baxay tan iyo intii aad iskuolkii ardaydii ay intaa leegaasitay tiro badan ay soo kusoo kordhayso dad badan idiin imaanayaan waalidiin ay dad badan oo caruur wata ay idiin imaanayaan dad miyikiin idiin imaanayaan maxaa la isron karaa baahidii waxbarasho degmada ceegaag iskuolku ka qabtay
waxaa kusoo kordhay sida uniformkan aad gasho oo ay keentay gabadh ka dhalatay beesha baahihiisu wax badan baa noo kordhay waxaana noo wax badanna waa u baahana
macalimiintiina macalimiintana aad sheegtay inay iskuolka dhigaan xaggee ka yimaadeen dad aqoon ula waxbarasho dadka inay ardayda waxbaraan ba amase dad deegaanka laga soo xulay maya waa dad aqoon u leh oo ka soo baxay dhammaantood la oran karo dugsiga sare iyo dugsiga dhexe
marka sidee ayay isleedahay waxbarashadii degmada ceegaag sanadaha soo socda ama biloyin soo socda way horumar bay kugaas kusii gaari karta sida iminka horumarkeedi ka muuqdo rajeelna inta baad ka qabtana sidana kaloo aad isu shaqaysaan waxaanu ka rajo qabnaa inay sii siyaadaan boqolkiiba sideetan sanadka dambe waxaan ugu dambeyntii usoo jeedinayaa inay na naga caawiyaan baayaha sida gidaarada oo gidaarka iskuulka oo kale layrka oo kale feedinka oo kale mushaarada iyo qalabka dee dhismaha usuulka u baahan yahay oo dhan
maxamuud faarax jibriil maamul ku-xigeenka iskuulka ho- hoose dhexe ee degmada ceegaag oo waraysi kooban siinayay isagoo nooga warbixinaya xaaladda waxbarashada ee degmada ceegaag maxamuud oo isagoo haatan aan kuwada suganahay lagalaaska ama dugsiga hoose dhexe degmada ceegaag maxamuud aad baa mahadsan tahay haye waa sidoo kale waa mahadsan